inuu danahooda inuu inuu ka shaqeeyo Ee, wax walbana waxaan aan rajaynayaa sida caadada ahayd in ay- noloshu ay kusoo laabato ee, shacabkuna ay ka shaqeeyaan in wanaagga iyo horumarka sidoo kale ciidamada in amniga naf- waxaan farayaa in ay shacabkooda iyo ayaga is-afgarad inuu dhex maro in ay shacabkooda inay u turaan ee wax walba oo la wanaajin karana in la wanaajiyo shacabkana waxaan aan ka codsanayaa in la amniga la sugo awaamiirta waxa waaye ee loo hoggaansamo ee laga istaago ee la joojiyo dadka isku dayaya marka in ay xasarad yar inay abuuraan iyo qalalaaso inay abuuraan in laga hortago la- ee, waxa waaye lagala hadlo waxyaabaha ay wadaan shacabka waxaa badan intooda badan oo wanaagga jecel ayaa badan inta yar ee ee isku dayeysana marka een dhibaatadan yar ee dhacday in ay ay kaga faa'iidaystaan oo dhan kale ay u jiheeyaan waxa een- een horumarka socda inay ka waantoobaan insha allah in gacmaha la isqabsado wanaagga loo soo jeesto dalka dib u dhiskiisa loo soo jeesto amnigiisa sida loo sugulayo loo soo jeesto wax walba oo kale waxa ay ku filan yihiin in si maamul ahaan in nidaam ahaan in loo maro een- een- een- een loo xaliyo wixii xal ay tagto waxa weeye waa een waxun baa nooga hallaabaya waxun baa nooga khasaaraya ee, hanti baa nooga burburaysa ee, naf bini aadan oo qiimaha ay ay ilaahay agtiisa ay ka leedahay la ogyahay oo aanan dib loo soo celin karin ayaa ayaa nooga baxaysa khasaare walba oo maanta dhaca noocu doona ahaada waxa way khasaare annagoo dhan dhammaan shacabka reer koonfur galbeedna soo gaaray marka waxaan rabaa in maskaxda la dejiyo maskax wanaagsan oo degan in lagu shaqeeyo een- een- een- een laablakacay emotionka waxa waaye xoogaa in in la joojiyo wax allaale wixii jiro waxa waaye oo la kala tirsanayo wixii qalad oo jiro la og yahay waxaa jirta nidaam loo maro nidaam lagu xallin karo marka waxa ugu muhiimsan inaanu ka wada shaqeyno horumarka iyo dib u dhiska iyo iyo sha- iyo shacabkeena inaan inaan ka dhisno runtii Ee, waanu xasuusanaa dhibaatooyin badan baa lasoo maray alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin Een, hadda waxaanu kusii soconnaa waddo fiican Ee, meesha aan marayn inaanu kasii horumarno oo ee, de wanaaggii iyo iyo wixii bulshadu nolol- noloshooda ku xirnaa oo aasaasiga ahaa in la dhammaystiro bulshada la horumariyo ee, nabad lagu seexdo nabad lagu soo kaco taas ayaa muhiim ah Ee, marka waxaan rabaa meesha aan joogno ee, horumarka aan samaynay inta nooga dhiman inaanu dhammaystirano inaan hore uga soconno inaanan dib loogu noqonin ee, waxyaabihii dhibaatooyinkii iyo waxyaabihii horey loo soo maray shacabka waxaan ka rajaynayaa inay nala shaqeeyaan inay maamulka la shaqeeyaan inay uma dhaganuglaadaan